halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
ciid wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan halkani waa v o a waa galabnimo khamiis ah afar iyo labaatanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen barre aadan iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a in ka badan afar boqol oo xujay ah oo maanta ku dhintay xajka kadib markii isbuurasha dhacday dadkuna ay isjiireen wadada laba boqol iyo labaatan ee kubrid aan anagu marayna ka hooseysay ayaa waxaan hoos aan hoosteeda waxaan aada uga arkayay dadkii oo waxa weeye iska hor yimi isla markaasna meesha si xun oo waxa weeye xoogaa laysu adeegsaday si ay qolaba qolada kale waxa weeye u suudho kaas ku dhammaaday oo ku dhintay dad waayeel ah waxaan kaloo idiin haynaa guud ahaan geeska afrika iyo soomaaliya oo maanta si weyn looga dabaaldegay maalinta koowaad ee ciid al adxa
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ciidda aan ugu tala galnay balse marka hore ku soo dhowaada wararkii caalamka saraakiisha dowladda sacuudiga ayaa sheegay in ugu yaraan afar boqol iyo konton qof ay dhinteen kadib markii xujaajtu ay isjiireen tirada dhaawaca ayaa iyaduna boqolaal kor u dhaaftay shilkan ayaa ka dhacay mina halkaasi oo xujaajtu ay samaynayeen dhagaxtuurka xafiiska gurmadka u qaabilsan dowladda sacuudiga ayaa bogga ay ku leeyihiin barta twitter-ka waxa ay soo dhigeen sawirada iyo tirada dadka wax noqday ma aha markii ugu horreysay ee qaar ka mida dadka xajka gudanaya ay isjiiraan iyadoo shan iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay dad badan oo shilal noocan ah ay u dhinteen tirada xujayta sanadkan ayaa ku dhow laba milyan oo qof hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ayaa u sheegtay guddoomiyayaasha lix iyo toban gobol oo dalkeedu ka kooban yahay in heshiiska midowda yurub uu uu ku qaybsanayo qaxooti gaadhaya ilaa laba boqol iyo labaatan kun aan idhaahdee oo qaxooti ah inay tahay astaan muujinaysa midnimo waxayse ka digtay in ay tahay oo keliya tallaabada ugu horreysa angela merkel oo ka hadlaysay khudbad ka jeedinaysay magaalada baarlin ayaa sheegtay in yurub ay weli ka fog tahay sidii arrintan xal loogu heli lahaa iyada oo meesha dhibtu ka jirtona ku sheegtay inay tahay xasaradda ka jirta dalka syriya
dalka yemen laba qof oo isa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey masaajid ay ku tukadaan dadka shiicada ah ee taageersan kooxda xoogtiyiinta oo ku yaalla magaalada caasimadda ee sanca ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa halkaasi ku dhintay ma jirto cid sheegatay ilaa iminka mas-uuliyadda qaraxaasi kooxda xoogtiyiinta ayaa hore ula wareegay talada caasimadda dalkaasi ee sanca
sida aad warkaba ku maqlayseen ilaa afar boqol iyo konton xujay ah ayaa ku dhintay in ka badan toddoba boqol iyo sagaal iyo toban qof oo kalena way ku dhaawacmeen inkastoo warar kalena ay sheegaya in tirada dhimashada ay xilligan aada uga kacday intaasi oo ay kor u sii socoto kadib markii ay isjiireen qaar ka mid a xujayda oo ku sugnaa buundo u dhow goobta dhagaxtuurka mid ka mid a xujayda soomaalida oo lagu magacaabo sheekh shamsudiin gobdoon makaawi oo marayay buundo ka sarreysa goobta shilkaasi ka dhacay ayaan khadka telefoon kula xidhiidhay wuxuuna iiga warramay wixii uu arkayay markii
walaal saaka markay saacaddu ahayd toddobadii iyo barkii subaxnimo ayaa waxaa dhammaan dadku ay ka wada soo kallaheen ama ka yimaadeen musdalifa halkaas oo aanu xalay toole waxa weeye ku hoyanay isla markaasna waxaanu u soconnay inaanu dhagaxa tuuranno oo dhammaantay waxaanu maanta kusoo dhaqaaqnay waddooyinka soo aada dhagax tuurka si qof kasta oo dhagaxa u tuurto marka walaal waddada boqol iyo laba boqol iyo labaatan wadadaas ayaa waxa ay soo galeen dad badan ayaa soo galay oo afrikaana waan gartay oo waxa weeye dhinaca kale ka yimi oo si cagsiga u socday marka wadadii ayaa dadkii cagsiga u socday iyo dadkii kale ee iyagu tooska u socday ayaa iskaga hor yimi ee wadada ee laba boqol iyo labaatan ee kubriga aan anagu marayna ka hooseysay ayaa waxaan aan hoos aan hoosteeda waxaan aada uga arkayay dadkii oo waxa weeye iska hor yimi isla markaasna meesha si xun oo waxa weeye xoogaa laysu adeegsaday si ay qolaba qolada kale waxa weeye u jiidho Waan Marka gartay.
waxa halkaas ku dhammaaday oo ku dhintay dad waayeel ah oo kulligood waxa weeye waxa weeye dad cimrigoodu aada u weynaa oo waayeel ayaa meeshaa ku dhintay walaal ma garan marka ilaa hadda in tirada la og yahay ee dhimatay inkastoo tiradu kor u socoto marba tiro cusub ay soo baxayso ilaa hadda imsaa la og yahay Ee, walaal mar aan maydka dhex galay isla markaasna aan fiirinayay dadka dhintay bal inay dad afrikaana ku jiraan Ee, lambaro ayaa shafka loo saarayay qof kasta oo meyd ah tirada marka waxaan arkayay saddex boqol iyo toban qof ayay maraysay saddex boqol iyo toban qof oo meyd ah ayaan anugu indhahayga ku arkay Ee, dad badan oo dhaawaca oo ambalaas waxa weeye iyo qoyaha maamusta cisbitaalada ka socday ay iyagana waxa weeye emergency ahaan u qaadayeenna waa arkaya oo aada u fara badan ee dadka xataa qayb baa jirkooda waxa weeye haragu ka diirmay oo dhulka lagu xoqay oo waxa weeye markay dadku dhaceen oo meesha ay ku tufeen ayaa dadkii isku isku dul dhaceen marka ee, waxa weeye dhib aada u weyn ayaa meesha ka dhacday Waan Ee, gartay.
wadadaasna waa wadada laba boqol iyo laba oo af- afar ma garatay walaal waan gartay ilaa haddaba eh, inkastay hordhac tahay oo dadkii weli aan la aqoonsan jinsiyadahoodii iyo meelahay ka soo jeedeen wax soomaali ah dhaawac iyo dhimasho muu ogtihiin walaal dad aada u fara badan oo madow oo afrikaana ayaa ku jiray ee, dadkana qof kastoo dhintay korka waxa laga saaray xraamkiisii ee, dabcan dad fara badan baan arkay oo oo- oo waxa weeye afrikaana oo meyda ee, isla markaasna waxa weeye silsilada africa ka yimi ah marka lama xaqiijin karo ilaa hadda soomaali inay ku jirta eh, laakiin mar aan laysoo wacay oo teedooyinka layga soo wacay soomaalida ee, waxaa la weydiinaya dad fara badan oo lala yahay oo weli teedooyinka kusoo noqon ayaa lay sheegay marka warka xaqiiqda insha allah waxaa la ogaan doonaa saacadaha soo socda walaan ma garatay jawiga guud haddaad sawir ka siisid een, eed meeshii dhimashadu ka dhacday dhaawacii ka dhacay iyo ilaa hadda waxaa l- ka socda meesha haddaad si kooban sawir nooga siisid walaal sawir guud markaan kaa siiyo arrinta dhacday ilaa hadda wax faaman ay ku leedahay xujayada ma jiro hawshu way kala socotaa dhagax tuurkana sidiisii ayuu u socdaa dadkina meeshii waa laga qaaday intii dhimatay wadadana waa la xiray markii hore intii emergensigu uu hawshiisa ka fulinayay haddana wadadu way furan tahay dadkuna way marayaan Ee, waxa weeye hawshuna hadda waxaa moodaa in aan ba- waxba dhicin oo kale sida hawsha u kala socoto xaskana arrimihiisa sidiisii ayay u socdaan jawiguna aad ayuu hadda u degan yahay Ee, dadkii dhintayna cisbitaalada afarta ee ku yaala mashaacirta ee mina ayaa la kala geeyey iyo dhaawiciba jawiguna hadda aad iyo aad buu u degan yahay hawsha xaskana way socotaa aad iyo aad baana macnawiyaadka u sarreeya maadaama mas-uuliyiintii ugu sarreysay xukuumadda ay meesha ku sugan yihin walaal ma garan kaasi wuxuu ahaa sheekh shamsudiin gobdoon makaawi oo marayay bunto ka sarraysa goobta shilkaasi ka dhacay dhegeystayaal waxaa naga xasuusina warar haatan soo gaadhaya ayaa waxay sheegayaan in tiradu ay kor u kacday oo ay haatan kor u dhaaftay ilaa toddoba boqol oo xujey ah oo ku dhintay dhacdadii maanta xajka ka dhacday waxaana aynu isha ku haynaynaa wixii warare ee ka soo kordha idaacadahayaga dambe ayaanuna idinku soo gudbin doonaa
kasokow dhacdadaasi dhimashada dhalisay ee ka dhacday xajka waxaa maanta muslimiinta caalamku ay si weyn u xuseen dabaaldega xuska maalinta ciidul adxa dalka soomaaliya guud ahaan si nabad ah ayaa maanta loo ciiday iyadoo madaxda soomaalidu ay dadka kala qayb galeen salaadii ciidda ugu horreyn waa tan waryaheena saynab abuukar oo warbixintan ku eegeysa sida muqdisho iyo gobollada ku xeeran maanta looga ciiday
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa saakay salaada ciidul adxa boqolaal dadweynaha kula tukaday masjidka isbahaysiga magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa salaada kadib hadal uu ka jeediyey masjidka ugu hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed munaasabada ciidda isagoo u rajeeyey ciidan ciideeda kale inay ku gaaraan nabadii baraaro waxaana uu sheegay in wax badan ay u qabsoomeen dowladiisa waxaana ay u dhiman yihiin isku xirnaan iyo wadajirna horumar lagu gaari karo dalka soomaaliya alxamdulilaah maanta waa sii socdaa oo sii tallaabsanayaa waataan horey dhowr maroo hore u sheegnay wanaagga iyo quruxda aan jecelnahay ee qalbiga noogu jirta ee noo sawiran ee maskaxda noogu sawiran dhammaanteed walaalayaal hal maalin ma gaari karno hal maalin ma gaarayno laakiin waa safar waa waddo dheeroo la marayo maalinba meelaan ka soo gudubnay shalay iyo meeshaan joogna aan eegno maanta meeshaan joogna aan eegno kadibna ilaahay aan u mahad celino ilaahayna aan barino berrina ayadoo qurxoon inaan gaarno waanaan gaaraynaa ilaahay idinkiisa sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa ka dalbaday shacabka soomaaliyeed in ay iscafiyaan sidoo kalena in la gargaaro dadka aan waxba haysan ee qaxootiga yeman ee ka soo cararay colaadda waddankooda ee haatan ku nool magaalada muqdisho isku day qof walba wixii alla ku siiyey in aad dadka walaalka walaalaha ah ee ayagu aanan helin fursaddaasi inay ciidaan farxaan carruurta carruurtu la dheesho maanta waa maalintii farxadda waa maalintii naxariista sidoo kale waxaa nala jooga dalka maanta annaga oo duruufahanaga ay sidaa ay yihiin kuwa aan soomaali ahayn oo haddana duruuftan aan ku jirnahay mid fiican ay la noqotay oo na soo miciin biday oo noo soo magan galayaa dadka yamaniyiinta ah ee walaalaha ah ee dalka yimiday meel kastoo ay dalka ka joogaanba waxaan leeyahay naxariis iyo wanaag iyo soo dhoweyn fara badan ha lagula dhaqmo hana loo muujiyo ammaanka ayaa si aada loo adkeeyey wadooyinka magaalada muqdisho ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne fara badan kuwaas oo si raxan raxan ah jidadka u marayay waxaana dadka intooda badan ay u damaashaa tageen xeebta liido tanjaziiro beerta xurriyadda iyo goobo hor leh oo lagu soo kordhiyey muqdisho dadkii aan la kulannay oo isugu jira shacab iyo bahda fanka qaarkood ayaa v o a la hadlay waxaana ugu horeeya majaajiliistaha caanka ah cabdulle cabdi maxamuud oday cabdulle waxaan u ciidasay sharaf leh oo wanaagsan oo heer sare ah oo aan cabsi iyo kuudkuudud iyo geedgal iyo kagagambo iyo halka ku gambo iyo xabadaan dhacday iyo wiif aan lahayn ciiddaanu ciid xalaaleedaa la yidhaahee halka badara iyo halka hiliba iyo halka xalwaa iyo halka buskuda oo lagu ciiday waxba la ogaay waa mahadsan tahay ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto shacabka guud ahaan meel walba joogaan shacabka waxba la wadaagi maasaa wax iskuma keenta reexaa igu daraa lahay waxaan la wadaagi lahay laakiin haddaan dhanka kale u jilcino shacabow ciidan ciiddeeda kale khayrale ha nagu gaadhsiiyo anigoo ah shimaali axmed shimaali oo jooga caasimadda dalkayga muqdisho farxaddayda maanta lama qiyaasi karo waxaan leeyahay ciiddan ciiddeeda ilaahuu nagu gaarsii baraare iyo boshbosh munaasabadda darteeda shacabka waxaan ula wadaagi lahaa horta nebiga ayaan jeclahay calayhi asalaatu wasalaam waxaan leeyahay ilaahay qaadir baaqi ma gaar ku siiyo qiyaas wax u eg ma jiro quruxdii rasuulka qofkii inkiraa qarmuunka cadaabta gelayey qofkii caashaqa qabowga jannada qurquriyey maalinta kuleelka badanna kafaala qaade moxamed yaa rasuula allahi salla calayka wasalama almawlaa moxamed anigoo ah abwaan maxamuud cabdiraxmaan kaadheeri munaasabadda ciidda iyo maanta iyo muqdisho waxaan leeyahay ummadaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan ciid wanaagsan salaada marka laga soo baxay kadib meelo kala duwan oo muqdisho ka tirsan ayaa waxaa lagu gowracay xoolaha udciyada oo dadku ay sadaqaysanayeen iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna saxmad xooggan laga dareemayay suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee muqdisho oo dadku ay xoolo iibsanayeen taa oo qiimaha xoolaha lagu iibiya ka dhigta mid sarraysa dhinaca kale waxaa si aad ah looga ciiday gobolada dalka oo idil iyo meelaha ay maamulaan xarakada al-shabaab halkaas oo kumanaan dad ah ay isugu soo baxeen salaada maadaama ciidan ay ka duwan tahay ciidaha kale ee la ysku khilaafi jiray saynab abuukar ciidulmubaarak kulli caam wa antu bikhayr v o a muqdisho ciid mubaarak baanu annaguna idin ahaantiinba meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan idin leenahay haatanna magaalada hargeysa magaalada hargeysa iyo somalilan waxaa maanta looga ciiday si nabad ah wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixinta ka soo diray halkaasi
munaasabadda ciidal adxa oo tani ugu ballaadhan ee shucuubta muslimiinta ayaa guud ahaanba somalilan si weyn looga ciiday iyadoo gobollada iyo degmooyinka dalka si siman looga xusay islamarkaana ay dadweynuhu isugu soo baxeen goobaha barxadaha ee xaafadaha madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaaye ayaa isagu dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa kala qayb galay tukashada salaada ciidda isagoo kula tukaday maski jaamaca weyn ee magaalada hadal kooban oo uu salaada kadib bulshada u jeediyey ayuu shacabka somalilan iyo guud ahaanba shucuubta muslimiinta ugu baaqay inay ilaashadaan midnimada iyo nabadgelyada ay haystaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay khayrkeeda ina siiyo waxaynu farxad inoo ah inaynu u dabaal degno waxaa inoo farxada inaynu maanta ummaddeen iyo dadkeen iyo xusuusanno waxaa inoo farxada inaynu dadkeen iyo maanta dadkeen iyo dunida oo dhan ee islaamka ah inaynu nilaahno ciid wanaagsan waxaan leeyahay kulligeenba ciid wanaagsan ciid fiican ilaahay khayrkeeda hayna siiyo waxaan ina farayaa aan inagu booqayaa dadka reer soomaaliya iyo dadka musulka meelay joognaba inaynu ilaalino midnimada wadajirka iyo nabadda ilaahay inagu manaystay waxaa sidoo kale bulshada somalilan ee ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dalka farxadda ciidda la wadaagay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan waxaana suuqyada iyo barkulanka bulshada aad ka dheehan kartay isweydaarsiga hambalyada iyo qaybsashada farxadda munaasabadda ciidal adxa cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa magaalada baydhabana sida uu kusoo warramayo waryahaana mukhtaar catoosh waxaa dadku ay si nabada ugu dabaaldegeen munaasabaddii ciidul adxa kumanaan dadweynaha magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed ayaa salaada ciidul adxaha ku tukaday garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ee magaalada baydhabo dadweynaha ayaa watay dhar bilic qurxoon oo ay ugu talagaleen inay ku ciidaan kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi ayaa marka salaada ciidda la dukaday kadib isagoo la hadlayay saxaafadda wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay hal meel ku dukadaan maanta ciidu adxa ay tahay ilaahay wuxuu mahad noo siiyey ilaahay uga mahadinaynaa inaan ku tukannay garoonka weyn ee doctor ayuub arrintaasna waxay keenaysaa waxaad ka garan kartaa nabadgelyada ay ku tallaabsatay dowladdan koonfur galbeed waxa guushaa gaarayna waa ummaddeeda nabadda inay ku dadaalaan wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geysey ayaa isna sheegay inay muhiim tahay in la iscaawiyo inta ilaahay awooddooda siisay waxaan leeyahay ha gaarsiiyeen dadka walaalahooda tabarta daran qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo ayaa dareenkooda ka dhiibtay siday u arkaan maalintan ciidda anigoo ah magacayga cali maxamed xuseen reer baydhabo hal meel ay ku wada tukadeen insha allah muslimka kullu caam wa antum bilkhayr meel kastoo barooga caalamul islaam dhinaca kale dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ayaa helay deeq hilib oo loogu talagalay munaasabadda ciidda inay kaga qayb qaataan gargaarkan hilibka oo ari u badnaa waxaa ugu deeqay hay-adda bisha cas imaaraadka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo ciid wanaagsan idil ahaantiinba haatanna dalka jabuuti dadweynaha ayaa maanta si fiican u xusay munaasabadda ciidul adxa iyadoo madaxduna ay dad kala qayb galeen salaadii ciidda warbixin arrintaas ku saabsan waxaa jabuuti ka soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u xusay ciidda ciidal odxa iyadoo takbiirta laga oogay goobaha bannaanka lagu talagalay salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa khudbad ka jeediyey goobta lagu qabto xafladda xuska ciidda ee qasriga madaxtooyada isagoo madaxweynuhu ka hadlay xilka ka saaran arrimaha dalka
waxa aan leeyahay nin walow adigaa adigaa gaarjiyaana adigaa askariya adigaa odaya adiga iyo yani wixii ku dhibaya dalka dhibaya adigu mas-uuliyaddaada weeye inaad tidhahdo jooji sidaa maahay jooji marka ballankeennu waxau yahay inaan waddanka wada ilaashanno ayuu ayuu yahay wixii dadaal aan aan wadnana waan idinla socodsiinaa baan u malaynayaa maanta haddaan bilaabo dee berritoo laydhaah cadceeddaasaad joogi doontiin maanta oo dhan marka idinkuma idinkuma idinkuma idinkuma dhibaya ee waxaan jeclahay inaan ciid wanaagsan ciid mubaarak idin idhaahdo in ma garanaysaa ee aad aad ciddana ka hoyataan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaadhsiinta cali xasan bahdoon ayaa isaguna nooga waramay dareenkiisa farxadeed ee ciidda waxaa horta jeclaan inaan ummadda muslimka oo dhan aan idhaahdo cid mubaarak munaafasada maanta weyn ee qaaliga aan joogno awadeed ka xig- ka xigta waxaan jecelahay maanta inaan si gaara aan uga hadlo dhallinyarta iyo een, munaasabadda ciidda dhallaanka say uga u qayb galaan say u faa- say uga faa'iidaan aba farxaan inaan dee aan ku hambalyayno waayo waa waxaa waa muhiim in markuu ilmuhu dhallinyar yahay ciidda muhiimaddeeda uu ka faa'iidaysto waxaan u ducaynaa kuwii munaasabaddaas aan si buuxda ugu faa'iidaysan ilaa inuu kala dambe taatu ka wanaagsan gaarsiiyo inta mugtan alla caafiyaan leenahay dhinac kale qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti ayaa iyaguna nooga waramay dareenkooda ciidda ciidan caafiya ciidan mubaarak magacaygoo la idhaahdo xuseen yuusuf cawaale waxaan ka salaamaya dhammaan muslimiinta ummadda nebi maxamed meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid ciidan mubaarak ciidda ciiddeeda bashbash iyo barwaaqo inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo waxaan leeyahay waddamada muslimiinta ee dagaalada ku socona ilaahay inuu dagaalada ka dulqaado dhammaantiin dowladdeenna iyo qaranka iyo waddankeena jabuuti jamhuuriyadda jabuuti ayaan aad iyo aad u salaamaya ilaahay nabadda noo sii adkeeyo rabadaan muuse v o a jibuuti ciid wanaagsan ayaanu leenahay dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan haddana waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo inoo soo diyaariyey ibraahim xasan daanduray wuxuuna uga hadlayaa fankii hore iyo fanka cusub ee soomaalida
xesha wanaagiyo cawiya hoodada adduunke xashuunbad xesha wanaagiyo cawiya hoodada adduunke caway eeg tahan ciyaaro caway eeg tahan ciyaaro kuwada ciid micaafimaadsan kuwada ciid micaafimaadsan
suugaanta soomaalida ayaa lagu tiriyaa mid fac weyn inkastoo aan wax badan laga qorin taariikhda dhabta ee fanka soomaaliyeed ayaa haddana waxaa jira diiwaan taariikheed oo qoran oo hay-adihii soomaaliya ee fanka suugaanta iyo dhaqanka ka shaqayn jiray ay soo ururiyeen waxaase intaas oo dhan ka badan mar haddii dadka soomaalidu ay yihiin afmaal hadalna wax isugu gudbiyaan taariikhda fanka ee suugaanyahanada abwaaninta iyo fanaaninta intooda weli nool ay xasuustaan haddaba haddii aynu si kooban dib ugu eegno fankii hore ee soomaaliya waxaa jiray ilo iyo waxyaabo fankaasi sal u ahaa oo lagu cabiri jiray sida beeraha xeebaha iyo kalluumaysiga iyo dhulka miyiga ee xoolodhaqatada barnaamijkaanu lagu talagalay ciidda iyo in aanu si kooban ugu eegno fanka ayaa waxaa noogu martiya abwaaninta axmed saleebaan bide siciid maxamed xarawe iyo fanaaniin kale abwaanka axmed saleebaan bidde waxa uu ka mid yahay abwaaniinta fanka soomaaliyeed waxauu hore u sameeyey riwaayado badan sida xishood iyo jacayl iyo heeso waana jilaa waxaana waraysigan kula yeeshay magaalada hargeysa waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye axmed saleemaan bidde marka laga hadlayo fanka soomaalidu dee fanka soomaalidu weligiiba wuu jiray taariikh fogoo aynaan ka sheekayn karin weeye anigu sidaan sheeke ku haysto kun iyo afar boqol iyo afar iyo tobankii waddankeenna waxaa iman jiray jaynaha eh, jermanka waxa ugu badnaa masaarida waxaa iman jiray dad badan oo yurubiyaanka iyo carabtaba leh waa fourtiin fourtiinkii marka afaaf badan oo ka mid ah ayaa afkeenna ku soo duulduulo oo laga qabsaday midhmidh qarniyadaasaa la heesayay dee loo yeelo loo yeelo yeelo nayraani dhaweyn ma halabsado heesaha nimanka yararku sida eh, sidii awrtii qudhub dhiman jirtay ay qodhom qodhom qodhomta hayaan eh, sida eh, etoobiyaanka isu lulayaan may ahayn sara joog baa lagu qaadi jiray oo hir waa la odhan jiray markii dambaa dhaanto loo rogay batarkuna goonni buu ahaa Een, haddii abidinkeed leeyahay hirimaheehana haybsan goonni bay ahayd Een, saylicidani taariikh dheer bay ahayd Een, marka fanka soomaalidu wakhtigu soo baxay taariikh go-aana oo mucayana anigu kuuma sheegi karo waxaan se ogahay ilaa dee intii dal- dalkiiyo dadku jireenba fankiyo suugaantu way jireen waay xilligaa markuu fanku soo baxay soomaalidii noolayd sidee u arkaysa fanka waxay u arki jireen farax aqoon u korodha iyo farax ay bogtaan iyo qiiro wax iska celinah Ee, haddii ay badinkeed leeyahay oo iyo hidde iyo dhaqan guur iyo jacayl ku saabsan kaasoo ah taranta aadmiga Ee, intaaba iyo ina sii dheera adaba way een, xataa dawada ayay ka hadli jireen dhirta wixii dawad ah dhirta wixii anfaaci ah een, xoolaha galashaadkooda maalka fardaha gamaanka waasay ka- waxaasoo dhan bay ka hadli jireen dadka qaar baa u arkayay fanku waqtigaa inuu ceeb ahaabaa la yidhaahdaa arrintaas ma jirto maya markaasuu sharaf iyo magacaha oo hobel baa la odhan jiray ama qalanbaawi ninka reeraha ka heesa yaa oo habeenkii ciyaargud baa la ciyaari jiray waxay yidhahdaan waqtiyadaasoo kale dadku hablahoo kale markay fanka soo galaan ama ha heesayso guduuda carwa oo kale magaceeda shams abukar waadiga sheegayo guduuday la baxday een, magool oo kale maandeeq oo kale waxaa laleeyahay soomaalidu inay inaan heestaa ceeb bay ahayd marka aragtidaasi maanay ka mid ahayn aragtiyii soomaalidu u arkaysa marka maya ma magaalada mise miyiga miyiga dhaqankii aasaaskii ku bilaabmay ayaa iminka ka socda inan waliba way heystaa habeenkii cawayska- ciyaargudka cawayska inan waliba wuu heestaa dadku wuxuu u sameeyey heesaa hablaha qaar baa ka abwaansan oo ka murti badan ragga markaynu kasoo gudubno xilliyadaa hore xilliyadii dhexe fanka maxaa ku kordhay magaaligaa soo baxay oo balwadaa soo baxday dee dee cabdisaylici ninkii la odhan jiray iyo raggii laba aynay ahaa xaajigii een, haddii quruxdaada layga qarsho qadiisha balwey qac baan odhan markaa fadhigaa lagu heesi jiray markaa fadhigaasi een, waxaa la odhan jiray raas baraas markii dambe ayaa loo rogay oo raas baraaski waxa weye ragguna meel buu fadhiisan jiray dumarkuna meel buu fadhiisan jiray wakhtiyadaas dee heesuhu soo baxeen sidaa midhaha aan kuu sheegayo oo kale een, ayaa lagu heesi jiray qur-aankuma sheeg wixii qurux leh qasray qurux soo baxdaa tahay qaniyay qurux soo baxdaa tahay ayay odhan jireen marka wixii kusoo kordhayd sheegi karta wakhtigaas wakhtigaa waxaa ku soo kordhay dee tii horena hirwo iyo dhaantay ahay ee iyahana haybsan tan dambana waxay noqotay balwo oo waa ninkan kule balwoy hoy balwoy waxa ay baleeyey baabuur balwoy balwoy yahay balwoy waxaa ii baleey mooyaane balwoy balwoy yahay balwoy waxaa ii baleeyay mooyaane
dabeedna kabacad baa timi Een, dabeedna qaraami baa yimi Ee, inan yahay qaraamaan hoo qaraxday laabtii maxaan kula qadayaa dabka aqiiqayaanahay ayay ku gebi jireenoo inan yahay qaraamaan hoo qaraxday laabtii maxaan kula qadayaa dabka qiiqayaanahay nimankaana qaraami baa la odhan jiray iyagiyo kabacduna isku waqti bay ahaayeen dabeedna waxaa ka dambeeyey heeladii magaalada markaa waxaabay gashayba dee riwaayad bay gashay labaatankii sane lasoo dhaafay fanka soomaalidu horukac iyo dibudhac iyo maa ku yimi labaatankii sannadood ee u dambeeyey labaatankaas sannadood fanbadii horeba ma socon dee riwaayadaha la samayn jiray riwaayadaha dadku waxbuu ka faa'iidi jiray labaatankaas sannadood ee iminka aynu joogno wax u kordhay anigu garan maayo wax ka dhacay mooyaane dee wixii la qaban jiray ee dadka horumarkiisa ahaa oo dhan baan jirin iminka dee weli riwaayad nabadda ah haddaanu dhigno dee waaba la dhigi karaa laakiin meel lagu dhigaaban jirinba
heesahan la casriyeeyey iyo dhalinyarta faca iminka jooga masalada fanka waxbay kusoo kordhiyeen wallaahi eh, waxaa laga yaabaa dee dad maxubadoodii qaba weeye oo dhallinyaraha inay eh, maaragtay sida hindiyada boqol boqol ku heesaan waa wax dhici kara dee kuna matalaan sida filmaantan hindiga marka la furo boqolka hablood ku soo yaacayaan ya iyo labada nin ee matalaya Eh, ama eh, inay eh, waa dee kolley noloshoodii iyo wakhtigoodii iyay la siman yihiin waxayse u baahan yihiin dadku inuu kala socdaada laakiin yararku way ku faraxsan yihiinoo dee waa wakhtigooda ma og tahay waxay qabtaanna ma hayaan weliba waxaa lagaga meermeerayaa iminka tahriibta Eh, hawshaa xun ee tahriibta ah ayaa kolley dee lagaga meermeerayaa ma og tahay dhallinyaradu way bateen ilaa intii laga soo noqday qaxuntiyaashii way bateen wax kay qabtaanna ma jiraan fanka way wada jecel yihiinba annagu waxaanu u qabnay inay jiri doonto wakhti inanta soo qorata warqad ay wasaaradda u soo qorato ama shirkad ee fanaanado gooniya u soo qorato ay tidhaa waxaan ahay qof heesi kara wax jili kara sida adduunyada ay application soo qorato imtixaan laga qaado waxna la tuso waxna la baro shaqadana loo qaato ayaa dhici karta laakiin imika dee kun baad sheeganayaan yar
fanka ayaa heerar kala duwan soo maray tan iyo markii uu bilowday waxaana u suurto gashay intii yareed ee bilowday in aysan ka harin iyagoo si fiican boorka uga jafay abwaan siciid maxamed xarowo waxa uu ka mid yahay ragga fanka kaalinta wax ku oolka ka soo qaatay wuxuuna ka warramayaa waxaa ku jeeda ama ku dhaliyey fanka dhallinyaronimadiisii iyo halkii uu jooga markaasi saxiibow horta aniga waxa igu dhaliyey horta fanaanin iga horreysay baan maqlay heesahoodii iyo masaajuladoodii fanaaniintaas waktigaas ahaa toddobiyo kontonkii ilaa alkuriya sideed iyo kontonkii bilowgiisu aniga meelahaasu ahaa dadkii heesi jiray markaas waxaan ka xasuustaa cabdullaahi qarshe iyo maxamed axmed iyo dad caynkaasa intaas un heesaysa iyo in kaloo camalkii hees heesaysa iyo waxaas baa jiray dhalinyaro la yidhaaha sheegsheegin ayaguna waa jireen yani san saas gabar u leh oo talyaaniga u joogay ma jirin waxa gabdhuhu ma gabdho badan ma jirin daraysh iyo wax saas yaa jiray looma ogolayn fanaaniinta gabdhaha looma ogolayn heesaha iyo waxaas iyo oo waxaa loo yiqiinay dadka kan maaragtay aan wanaagsanayn baa loo yiqiinay qofkii sanba lagu arko xataa ragga waxaa loo yiqiinay qabriga cabiyo wax aynkaasa yaa kolley annaga rabitaan baa noo geeyey waa iska wadnay waa iska wadnay xoogaa wuu soo koray go'omihiibaa waxay noqdeen saad iyo muqdisho iyo saad iyo hargeysa iyo walaalo hargeysa iyo marka dhalinyaradii riwaayadaha intaan qaadno oo annagoo dhalinyaro aan meel inta geyna waxaan dhihi jirnay dadka markasta shita annaguna waa idin u hees heesaynaa lacagna codii rabtaa ha qaadato jeedaan ha qaato xag marka bal iiga sheekay wakhtigaasi artisticood raadiyo muqdishow iyo raadiyo hargeysa iyo walaalo hargeysa iyo sidaa isugu xoreedeen waa meesha halgan baa lagu jiray dadku xoriyadon bay iska ahaayeen leegadii baa la ahaa xisbiye kalaa la kala ahaa meesha leegada iyo waxbaa haddii aan ku leeyahay waa laga heeseesi jiray waa meelahan annagu aan kusoo kobcnay bay ka mid ahayd dadka halgamaanba waa iska halgami jiray waa la heesi jiray sidaas bahalka waa soo koray baan ku yidhi waa soo koray dhaqdhaqaaqii iyo gobonimo doonkii baa soo koray gabdho badan baa soo galay dhalinyaro badan baa soo gashay marka siduu xoog u lahaayo fankii uu u fiicnaa oo heesihii gobonimo doonkii iyo laqaadi heesihii calaraarkii iyo la qaadi jiray heesiyahay maandeed iyo mugciintii waxaase la qaadi jiray gacaankii baan soo gaarnay gacaankii wuxuu noqday asaga dhanba fan iska socduu noqday meel walba fanaaneen baa laga sameeyey xoogga dalka iyo raadiyo hargeysa iyo siyaasakii oo la furay baa laskuu keenay heegan baa aasaasatay ifti baa aasaasatay laskuu leeyahay waxaa aas yani xusuus baa aasaasatay onkad baa aasaasatay xorsheed baa aasaasatay eefanku sidaas uu kusoo koray sidaas uu ahaa waa gartay waxaa marka jiri jiray dhalinyaro cusub oo idinku soo biiri jirtay barnaamijkii heesaha hirgale maxaa iiga sheegi karaysaa dhalinyaradaas dhalinya badan baa kusoo baxday barnaamijka heesaha hirgalay oo waxaa ka mid ahaa xasan aadan baa ka mid ahaa cabdi xasan digaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdiqaadir xasan baa ku jeedaysa kulligood macana haye
ka waran dhalinyarada hadda soo baxday oo fanaaniinta ah oo faraha badan leh see u aragtaa fankooda
dhalinyarada hadda dhalinyaro kale u tegayaan hadda meel hadda golaha oo maaragtay hadda aan anigu aan ogahayo laiskugu imtixaan looga qaadaan ma jiro laakiin dhalinyaro dhalinyaro kale u tegayaan kuwa hadda qoladaan banaanka joogta oo hadda halka organ iska haysata iyo iyaga say waa isku dhex jiraan dad fiican baa ku jira qaar madi codkooda lagu lamaaninayo organkaa ku jira marka sheekadaasi waa sheeko kale waayo
magaalaa ducayn ayn bacay weeyo la wada cararsida aa ciyaalkiyo magaala ducayn ayn bacay weeyo la wada cararsida aa ciyaalkiyo
khadiija fooday waxay ka mid tahay fanaaniinta codkeeda la jecel yahay waxayna ka mid ahayd fanaaniinta gobolada waaberi ee ku soo baxay barnaamijkii heesaa hirgalay waxayna nagala qaybgelaysaa barnaamijkan ciidda ciid mubaarak khadiija fooday yaa salaamaysaa ciidda farxadda leh waxaan salaamayaa horta muslimka meel kastoo ay joogaan waxaa kaloon salaamayaa asxaabtayda oo dhan iyo fanaaniinta ku kala firirsan adduunka goboladii waa beri waa gartay xilligii fankaaga maxaa iigi sheegi karaysaa waxaan kaaga sheegi karaa berigaas waxay ahayd fanaaniinta annaga waxaan ahayn waxaa lagu soo geli jiray imtixaan qofka in lasoo imtixaamo oo inuu heesi karo iyo inuu codkiisu wanaagsan yahay barnaamijkii heesaha hirgalay aan ku soo baxay heesaha hirgalayna waxay ahayd marka hore horta imtixaan baa laga qaadaa qofka markii codkiisa la ogaaday inuu teembada raaci karo inuu yacni qof heesi kara yahay sidaasaa lagu qaadan jiray berigaas adiga laftaada daandureeyo waad la socotaa waxaad ka mid ahayd guddigii sare ee barnaamijkaas heesaha hirgalay imtixaanka looga qaadi jiray dadkii ku jiray aad ka mid ahayd adigaba waa gartay hadda ee fan ayaa jira oo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ay wadaan see u aragtaa fankaas dhalinyarada maxaase kula tali lahayd fankaas dhalinyarada waxaan u arkaa horta inay fan soo baxo waa loo baahan yahay kolba jiilaa soo baxa maogtahay marba jiil jiilba jiil baa ka horreeyey laakiin inay raacaan yacni qaabkii fanka oo uu ahaan jiray hadda inkastoo la kala daadsan yahay haddana way dadaalayaan bal waa in la garab galo oo lasoo saaro way fiican tahay waxaan kula talin lahaa inay yacni dadaalaan waaba int inay dadaalaan oo barnaamijyadii siday u dhigi lahaayeen oo qalab badan ay ku heli lahaayeen sideenii oo kale way fiicnaan lahayd laakiinse waktigan hadda ee lama heli karo kolleyba qadiijifooday heese badan ayaad qaadaa oo dadku jecel yihiin heestee ayaad isleedahay ciidda waa habboonaan lahayd in dhegeystayaasha ay dhagaha ku cugtaan
wallahi waa runta heesay way badan yihiin laakiin waxna waa heese kabana waxna waa heese muusiga waxna anaa kabanka ku garaacday barkin ka waran yaa barkin haa baroormiyaa wax ii qaban waa heeskii aan ka bilaabay waa la- waa la saari karaa hurdo kama bogto barkin baan ku tiirshaa badda iyo calooshe beertaan u seexdaa barbarada ma qabanayo waka haba baran lahaaya ha u bixin lahaaya imikoon bestay ah baroon miyaa baroormiyaa wax ii qaban jacayl xanuun badan waaye jacayl xanuun badan waa jacayl dhaba buu ahaa waxaana sameeyey allaha u naxariista maxamed cali kaariye
cabdinuur daljir waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii fanaaniinta ee kooxda durdur wuxuuna ka warramayaa sida uu arko fanka maanta hal abuuro doora shacabka soomaaliyeed kuwa hadda soo koraya ee soo shacab baxay ee hadda soo dhow iyaguna masraxa kusoo wajahan waxaan u sheegayaa inay ku dadaalaan inta aliifta soomaaliyeed laga dhowro waxyaabaha khaladka ku jira markaa sidaa leeyahay turxan bixin ama isasixin waxay ku imaan kartaa fanaaniintii hore annaga naga waaweyneed waanu joognay daandure aadba si aad ogtahay markuu qofka mu'alifka ama sangu markuu riwaayad sameeyo riwaayadda inta lo- si wanaagsan loo habeeyo loo qurux badnaysiiyo ayaa heesta lasoo saaraa laakiin hadda ta'liiftan cusub ee dhallinyarada jiilka cusub ee wax samaynaysa aad baan u taabacsana way fiican yihiin laakiin hees baan hadda kuu samayn haddaad qaadaysaa daandure taa iyada ah aad bay u culus tahay waa ku arkaa abayo soo fiiri iyo dee suugaanta suugaan jaban afkeena ha laga daaya suugaan qaali baanu leenahay aad iyo aad u sarraysa suugaanta yaa mid jaban laga dhigin taa iyadana waxaan talaaan usoo jeedinaa hal abuurada cusub ee hadda doonaya masrax inay kusoo biiraan ta'liifteenna waa inay wax qurux badan noqotaa alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagisa alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey isaga ku
si aan horebayda kugu ballan qaaday barnaamijka waxaa igu martiya fanaaniin dhowra aan ku horeeyo xamda cabdi kinaal xamdi queen ciid wanaagsan xamdi queen ciid mubaarig ciid mubaarig walaal ibraahim daadurey waa ku salaamay dhammaan asxaabta waxaan leenahay fanaaniinta iyaguna ciid mubaarak marka yaad salaamaysaa walaal horta kowaad aan ku salaamayaa ciid mubaarig baan ku leeyahay ibraahim daadurey bahda v o a dhammaantood aad baan u salaamayaa ciid mubaarig waxaan salaamayaa shacbi weynaha soomaaliyeed meel kastay joogto fanaaniinta soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarig waxaan si gaara u salaamayaa fanaaniinta xidigaha geeska oon leeyahay ciid mubaarig ugu horeeya gudoomiyaha xasan dhuxul laabsaalax heese badan ayaad qaadaa qalbi daadka caashaqa dacallada ka soo galay ayaan waayey dabar iyo hee
darbi lagu xejo adag
oo caashaqa waxaan ogeyn iyada oo subag la mariyo oo maracad loo dhigay ma wuxuu gaaray dabar iyo derbi
daadurayo haayo marka la xejin waayo caashaqi uu kaa badbato yacni bi- ayaan waaye dabar iyo derbi lagu xejo adag yacni wuu iga awood batay baan leeyahay Ah, waa- waa ku jiitay aada iyo aad haye heestaasi xoogaa eh, annagoo dhegaystayaasha ee maqashiin doonaa ee bayd maiga maqashiin kartaa okay daanduray waan ku maqashiin karaa Hay- albidaabka caashaqu dacalada ka soo galay qofkan daacad ku jecel ee ku jecel dadka adiga kaa rabaa ayaan ayaan ayaan ayaan waay dabariyo dabariyo darbi lagu xejo agaa
inkastuu dareenkii uu dubaaqaygu kaafaqayay inkastoon isiridi inaan dala wadagnaa albidaadka caashaqu dacallada ka soo galayay qofkan daacad ku jecel ee ku jecel dadka
ka rog oo laba saar waxaan haatan u gudbayaa fanaanada deeqa bilan oo ku nool minnesota mubaarak deeqa haa ciid wanaagsan daanduray waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ciidan ciideeda bashbashi barwaaqan u rajeynaya khaasatan waxaan gooni u salaamayaa taageerayaasheeda aada ku jecelahay bahda v o a-ga siiba adiga Waa ku- wada daandure waa ku salaan annagana eh, ma jiraan wax heesoo cusub aad soo saartay sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka oo aan ciidda uga qayb galayno haa heeso badanaa soo saaray laakiin heesta idiin doorayo waxay tahay heesta la yidhaha jacaylkeena aan aada u jeclahay jacaylkeenna bal xoogaa ma noo qaadi kartaa hal ha- hal beyd wiil garaadle baa tahay garyaqaan karti laho sama lagu gardaadsho geesinimole baad tahay golo jabtigaada iyo gacantaada furaan iyo gaagaa abis sheekada gurigeena oo iyo xamaraynu dayne gebliya shiriibkayla tumo gelbiskii arooskeenna iyo geena hoyo haye xamaraynu dayne gebliya iyo shiribkayla tumo ereyadayaa iskale abwan carlos
dalmaryare waxa uu ka mid yahay fanaaniinta minnesota waxaana weliba uu ciidda noo hayaa hees cusub soo dhowow ee dalmaryare ciid waarig
ciid wanaagsan daadurey aad baan ku salaamayaa ciid wanaagsan haye ee, yaad salaamaysaa ciidan aan ku jiro ee, aad dhammaan ee, ummadaha islaamka ay u ciidayaan dhammaan ummadda islaamka ah dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan inta diinta islaamka aan wada wadaagno waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr waxaan gooni u salaamayaa waalidkay walaaladay ilmahayga waxaan si gooni u salaamayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel walbay joogaan abwaaniinta soomaaliyeed muusishanada inta fanka ku abtirsata waxaan si gooni u salaamayaa daadurey adiga oo wareysanay wararkay alaha v o eda abdiraxmaan yabrow caashe cuud iyo dhammaan ummaddanaan wada salaamayaa oo u shaqeysa v o a waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda saaxiibadayda khaaska fanaaniintayda oon reer minneapolis la joogna odan cabdiraxmaan odaygeeda iskalaaji aalto waa gartay eh, heese badan ayaa qaadaa dalmar marka heesteed noo soo qaban lahayd ah, aan ku wada ciidnay annaga iyo dhegeystayaasha waxaan kusoo qabanayaa eh, hees la yidhaahdo dhooldhoole caashaqa dhunkashana ay deeqsi yah yah dhooldhoole caashaqa dhunkashana ay deeqsi waxaan u malaynayaa waa caashaq dhaba oo maxaan ku idhaahdaa isla da-aya aad iyo aad aad iyo aad heestaa waxaa sameeyey een, eh, maxamed welcome oo jooga boosaaso
intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka aan ugu talagalay ciidda aan uga hadlaynay fanka soomaalida ee maanta iyo fankii hore intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida Eh, maanta de waa ciid mubaarak dhegeystayaasha meel kastay joogaanna waxaan leenahay ciid wanaagsan dabcan waxaan filayaa dee xilligan dadku inay weli farxaddii ku jiraan haddaba haddaan dhinacii wararkii caalamka iyo soomaalida ku saabsanaa u noqonno shirkadda soma oyal aan gaas oo qandaraas shidaal baadhis ah kula jirta dowladda soomaaliya ayaa mar kale diiday eedeymaha musuq maasuq ee loo soo jeediyey ee ah in lacago ay siisay saraakiil soomaali ah haddaba idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga ayaa waraysi gaar ah la yeelatay maareeyaha guud ee shirkaddaas bob shepard wariyaha v o a ee magaalada london ridwaan xaaji cabdili weli oo waraysiga la yeeshay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ay shirkaddu qabato qaabdhismeedkeeda iyo dadka xubnaha ka ah
As you know, because you were there at the signing ceremony, this was about two and a half years ago. we- sida aad og tahay maadaama aad joogtay xafladdii saxeixa waxay ahayd laba sano ka hor markii aan shaqada bilownay iyadoo sooma ay tahay shirkadda yar haddana waxaa ku jira dad badan oo khibrad durugsan sida anigoo kale anigu waxaan meheraddan ku jiray shan iyo afartan sano waxaanan madax maaliyadeed ahaa shan iyo labaatan sano waxaa naga mid a qaar meheradda ku soo jiray in ka badan soddon sano marka waxaan nahay shirkad da'yar laakiin khibrad badan leh sidaad og tahay waxaannu bilownay sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii markaasoo aan saxnay heshiiska baadhista shidaalka ee xeebaha waayo waxaad soomaaliya ku arkaysaa xasillooni sii kordhaysa oo la xidhiirta dowladda dhexe waxaa kalood arkaysaa itimaalka baadhis shidaal oo ka imanaysa dalalka mosambiik iyo tanzaniya marka waxaannu isnidhi waa fursad wanaagsan waananu bilownay baadhistii waxaan dhammaynay ururintii xogta waxaanan siinay dowladda soomaaliya dowladdu way qaadanaysaa xogtan waxaa kaloo ay qaadan doontaa xogta ka soo baxda baadhis kale oo jilaalkan la samayn doono iyadoo markaas xogtaas suuq geyn doonta marka waxayna la tahay inaannu annagu bilownay nidaamka haydarakaarboonka ee soomaaliya waxaananu rajaynaynaa haddii la helo waxoogaa nasiiba iyo samir in soomaaliya ay noqonayso mid ka mid a gobollada ugu waaweyn ee shidaal leh bariga afrika maxaad uga jawaabaysaan eedeymaha idinkaga yimid eh, hay-adda dabagalka ee qaramada midoobay ee sheegaya inaad lacaga siiseen dowladda soomaaliya Eh, wax wada shaqayn hase ma la leedihiin xafiiska dabagalka dembiyada lacagaha la isdaba mariyo ee dalkan britain Well, I think um, the UN monitoring report, uh, we think the allegations are baseless.
eedaha ku jira warbixinta qaramada midoobay waxaan aaminsannahay inaanaysan lahayn sooma waxay mar walba u arkaysay howlaheeda si sharciga iyo anshaxa waafaqsan waxaanan muujinnay wada shaqayn buuxda waxaan kaloon weydiisanay golaha ammaankii qaramada midoobay inaan la fadhiisanno oo aan u sharaxnay isfaham waaga aasaaska ah iyo halka uu ka jiro gaar ahaan sida kooxda kormeerka qaramada midoobay ay u turjuntay arrinta la xidhiirta heshiiska kobcinta awoodda ee aanu la galnay dowladda soomaaliya sheegi kartaa sababta aad lacagaha faraha badan u siiseen shaqaalaha wasaaradda batroolka garyaqaanka u dhashay dalka eh, canada maxayse tahay shaqada ay idin qabanayeen Well, the capacity building agreement was is common in the industry. It's common in other industries.
heshiiskaas kobcinta awooddaahi waa wax iska caadiya oo ay samaystaan shirkadaha nala midka ah ee shidaalka iyo kuwa kaleba waayo wasaaradda batroolka ee soomaaliya ma laha kaabayaashii ay u baahnayd si ay u fuliso hawsha ay dowladdu u dirsatay marka heshiisku waxa uu ahaa midaan kharash ku siinay dowladda si ay kharashkaasi ugu isticmaasho sidii ay u qoran lahayd dad wasaaradda kala shaqeeya howlaha maamulka iyo wadista shaqada wasaaraddu waxay sidoo kale lahayd oo ay shaqaalaysiisay tan iyo sannadkii laba kun iyo lixdii qaar ka mid a qareennada ugu cadcad dunida ee dhinaca shidaalka waxaana qayb ka ahaa in dowladdu ay kaalmana weydiisato sidii ay isaga bixin lahayd mushaharka qareennada noocaasi ah waxaa la sheegay in heshiiska aad la gasheen dowladda soomaaliya wax fara badan ay ka khaldan yihiin inta badanna dakhliga dowladda aanay helen meeshii marka hore eh, dakhliga faraha badan la rabay inay iyada hesho maxaad arrintaas uga jawaabaysaa Well, I think the report that you're referring to, and I have not actually seen that report, so I can't. Uh, waxay la tahay in warbixinta aad soo xiganayso inkastoo aan si toosa u arag aanan ka faalloon karin waayo ma aha mid saxa waxaanse qabaa in heshiiskani uu ahaa kii ugu wanaagsanaa ee noociisa ah oo ay dowladdu la gasho shirkad shidaal marka intaan ogahay waxaanan ahayn kama faalloon karo maxaa ka jira warbixinada sheegaya in sharikaddu ay abuurtay hay-ado gaar ah oo amniga qaabilsan suuragalna ay tahay in dadka qaarkood idinla shaqaynaya ay lug ku yeelan karaan burcadbadeednimo security is obviously a, a big concern when you're conducting any sort of operation uh, in Somalia. So you have components.
ammaanku waa muhiim mar kastood ka howlgelayso meel soomaaliya oo kale ah waxaana laga yaabaa in qayb ka mid a hawshaas ammaanka ay ku lug leedahay dhinaca xeebaha laakiin inta badan halka aan ka howlgelaynaa waa berriga marka ammaanku waxa uu ahaa waxaan durbadiiba markii aannu heshiiska gallay aannu diiradda saarray saddex shirkadood ayaana hawsha ammaanka ee heshiiskan ku lug yeeshay kuwaasi oo kale ah soleys salama fikira iyo peace business group soleys waa shirkadda ugu weyn ee ka shaqaysa dhinaca ammaanka badaha ee dunida salama fikira waa shirkad ka shaqaysa ammaanka gobolka peace business groupna waa shirkad soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay oo gacan naga siinaysa ammaanka xeebaha waana shirkadda hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay kala shaqaysa ilaalinta ammaanka xeebaha soomaaliya marka sidaas ayaannu u danaynay inaannu la heshiinno shirkadahan si ay nooga caawiyaan ammaanka meelaha aannu ka howlgelayno ilaa intee la eg ayaad ku qanacsan tahay in dacwadda la idiin haysto la hakin karo marka la eego britain gudaheeda iyo caalamka intaba
Well, we're cooperating fully with the Serious Fraud Office in their investigation, and we're hoping that that'll come. To waxaannu si buuxda wada shaqayn ugu muujinaynaa xafiiska baadhista musuqmaasuqa ee u k si natiijo deg degahi ay baadhistooda uga soo baxdo waxaananu siinaynaa xog kastay u baahan yihiin si xalkaas loo gaadho waxyaabaha aad hadda wadaan ee ku saabsan sidii aad u sahmin lahaydeen shidaalka iyo gaaska ku jira soomaaliya maxay ka faa'iidayaan dadka soomaaliyeed Well, I think the, the opening of the oil and gas sector and the reawakening of the oil and gas sector in Somalia is profound in a number of different ways.
intaasna waxaan kusoo gebagabeynayna idaacadeedii v o a
This program has come to you from the Voice of America, Washington.